بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النمله ونحوها wuxuu baabu yahay xurmada atacdiib innaar in naar wax lagu cadaabo fii kulli xayawaanin xayawaan kasta in naar lagu cadaabo inay xaaraam tahay xataa namlati xataa quraanyada wa naxwiha iyo wixii quraanyo la mida in naar lagu cadaabo ma bannaana can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi bacadanaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalama fii bacin nebiga calayhi salaatu wasalaam waana diray fii bacin yacni jamaaca ama koox u diraya dhexdood annagoo ku jira fa qaala wuxuu yidhi in wajadtum fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel haddaad heshaan lirajulayni min qurayshin markaa wuxuu magacaabay laba nin oo qoraysh ka mid ah samaahum nebigu waa magacaabay calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi labadaa nin haddaad heshaan fa axriquuhumaa binnaari naarku guba buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam halla guba labadaa nin haddaad heshaan duma qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xiina aradna alkhuruuja markii aan damacno inaan baxno wuxuu yidhi innii kuntu amartukum aniga waxaan idin faray an tuxriquu fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad gubtaan wa ina annaara naartuna laa yucadibu biha kuma cadaabo cidna ila allah alla mooye cid kaloo naar wax ku cadaabtahay ma jiro fain wajadtumuuhumaa labadaa nin haddii aad heshaan faqtuluuhumaa dila ha gubina laakiin dila buu yidhi nebi sal alla alay slam xadiidka marka wuxuu daliilu yahay inaysan bannaanayn in cidno naar lagu cadaabo wax ka mid ah min dawaati اlarwaax ama insaan ha noqdo ama xayawaan ha ahaado ma bannaano in naar lagu cadaabo ama dab lagu gubo rawaahu اlbukhaariyu wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa maca rasuuli اllaah salى اllahu عalيه wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalaam maci ayaan ahayn fii safarin safar dhexdii faاnطalaqa nebigu waa tegay lixaajatihi dantiisii ayuu u tegey yani waa soo xaajo gudanayay fa ra'aynaa waxaan aragnay xumaratan shimbir nooc shimbiraha ka mid oo yar yarow ayaan aragno macahaa ayada maceedu uu yahay farkhaani laba walad yacni laba ay dhashay ayaa la socda fa akhadnaa waxaan qaadanay farkhayhimaa labadii ay dhashaan ka qaadnay fa jaaءat اlxumaratu shimbirtii ayaa timid tacrishu ibnu asiir raximah llah wuxuu yidhahda atacriish huwa an tartafica wa tadalla bijanaaxayha calaa man taxtaha tacriishka waxaa la yidhahdaa buu yidhi inay shimbirtu kor u kacdo oo garbaheedana ay ku harayso wixii ka hooseeya macnaha argagaxa ka muuqda waay way argagaxsanta oo waxay raadinaysaa awlaaddii ka maqnay fajaaءa الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi man fajaca haadihi tani yaa argagixiyey biwaladihaa waladkeeda sababtii yaa argagaxan ku riday rudduu waladahaa waladkeeda u soo celiya ilayhaa xaggeeda waladkeedaa loo soo celiya bu wa ra'aa wuxuu arkay qaryata namlin meel quraanya ay ku kulansan tahay oo quraanyo badan ay ku sugan tahay oo qad xaraqnaaha aan gubnay ayuu arkay nabiga calayh الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi man xaraqa haadi midaan yaa gubay qulnaa waxaan idhi naxnu annagaa gubna rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi innahu laa yanbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar innahu laa yanbagii uma suubana xaqna uma lahan an yucadiba binnaari inuu naar wax ku cadaabo ilaa rabu nnaar ilaa naarta rabbigeeda mooyaane alla mooye subxaana wa tacaala cid kale u bannaan taha male inuu naar wax ku cadaabo rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiix qowluhu qaryata namlin macnaahu mowdicu namli maca namli yacni waa meesha quraanyadu ay kula kulmaysa midda kale macnaa meel ay isku kulansadeen ama ay ku kulmeen baabu taxriimi madli اlganiyi bixaqin طalabahu saaxibu marka labada xadiida hadda aan akrinay labada waxay ku tacalluqaan fi taxriimi الtacdiibi bالnaar inay xaaraam tahay in naar wax lagu cadaabo naar inuu wax ku cadaabo waxaa iskale allah subxaanaه wa tacaala waxda ilaahay keligii baa subxaanaه wa tacaala xadiid abi hurayra markuu nabiga salى اllahu عalيه waslama ka hadlaya dadka aan ihtimaaminaynin salaatu اljamaaca ou yidhaahdo waxaan hamiyey an uxariqa calayhim buyuutahum binnaar inaan guryahooda naar ku gubo hamigaasi nebigu wuxuu ka dhacay calayhi salaatu wasalaam intaanan loo waxyoonin axaadiidtan markii axaadiidtan rabbi u waxyooday oo nebigu ogaaday sala allahu calayh wasalama naar in wax lagu cadaabaayey inaysan alla mooye cid kale aysan u bannaanayn axaadiidtan buu yidhi ummaddana waa gaarsiiy in cidna aysan xaq u lahayn inay naar wax ku ciqaabto ila allah subxaanahu wa subxaanahu wa tacaala baabu taxriimi matli lganiyi wuxuu baabu yahay xaaraamnimada in ninka qanigaa meermeerintiisa bixaqin xaq uu meermeerinayo xaqaasoo dalabahu saaxibuhu ninkii lahaa uu dalbaday baabkan wuxuu ku saabsan yahay inay xaaraam tahay nin wax haysta inuu meermeeriyo xaq lagu leeyahay oo qofkii xaqa iska lahaana uu leeyahay waxaygii hallaysiiyo waa dalbaya asigana waa meermeerinaya berri ii soo noqo saa dambe ii soo noqo bil kadib ii soo noqo waana haystaa waa heli karaa wax ka maqan ma ah ma bannaana arrintaasi waa xaaraam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi in allaha ya'murukum alla wuxuu idin farayaa an tu'addu lamaanaati amaanaadka inaad u gudataan ood siisaan ilaa ahlihaa ehelkeeda wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fain amina bacdukum bacdan haddii qaarkiin qaarka kale ay aaminaan falyu'addi aladii i'tumina midkii la aaminay ha guto amaanatahu amaanadiisa kii la aaminay amaanadiisa ha guto oo wixii lagu aaminay ciddii ku aamintay ha siiyo qofka hadduu wax ku deymiyo waa ku aaminay wuxuuna kaa rajaynayaa inaad deentiisa u guddo inaa marka adoo heli kara ama awoodi kara aada meermeeriso lama ogola taa waxaa ku baxaya hadduusan heli karin hadduusan heli karin alla waa ka hadla subxaanahu wa tacaala fain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay mid culays u saaxiiba waa laga sugayaa oo kii wax ku lahaa waa inuu ka sugo ilaa maysara ilaa waktiga fudaydka oo qofkaan wax u sahlanaanayaan ama uu heli karo maalinkii laakiin ilaahay u sahlo waxaa waajib ku ah inuu iska gudo waxa lagu leeyahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi mطل الغنiي kan غanigaahe waxaysta meermeerintiisu ظulm waa ظulm وإdaa أتبca أxadكم أxadkiin haddii la raaciyo عalىa maliئin mid buuxa falyتبc ha raaco أxadkiin haddii la raaciyo عalىa maliئin falyتبc waa min baabi الxawaalة haddii lagu xawilo oo lagu wareejiyo qof waxhaysta waa inaa u wareegto waay falyatbac ha raaco culimmada qaar waxay leeyihin amarkan waa amru wujuub oo waa ku waajib inuu raaco qaarna waxay leeyihin waa amru istixbaab oo waa sida fiican inuu raaco xadiidka macnihiisuna waxaa waay qof aad deen ku leedahay qofkii aad deynta ku lahayd wuxuu kugu wareejiyey qof asiga uu wax ku leeyahay deen buu ku leeyahay wuxuu yidhaahday lacagtii aan kugu lahaa ama deentii aan kugu lahaa ninkaan sii midka uu kugu wareejinayo laakiin waxaa shardiya inuu wax haysto laakiin midaan waxba haysan hadduu ku yidhahdo ku wareeg sax ma aha haddii aad doonto ka yeeli maysid maxaa yeelay hadda waxba ma haysto wax lagugu wareejiyaa waa lugooyo laakiin hadduu mali yahay sida nebigu ku sifeeyey sala allahu alay slam uu yahay nin wax haysto oo aan lagu aqoonin asiga laftirkiisa meermeerin waa inaan lagu aqoonin markaasi waa raacaysa falyatbac buu yidhi nebiga alay slat slam ha raaco macnaha kaasaa ka qaato waayo deentiisa wuxuu yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam fii xadiidin aakhar layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah layu lwaajid midka wax heli karee wax haysta meermeerinta iyo leexleexinta uu leexleexinayo qofkii deynta ku lahaa wuxuu xalaalaynayaa meermeerintaasi waxay xalaalaynaysaa cirdigiisa iyo ciqaabtiisa labadaba cirdigiisay xalaalaynaysaa waxay culimmadu ku fasireen waxaa xalaal noqonaya in wax laga sheego in la yidhaahdo waa daalim in la yidhaahdo waa nin dadka meermeerinaya caydaas cirdigiisa ku dhacaysa waa mid xalaala maxaa yeele asaa cirdigiisa xalaaleeyey waxaa kaloo arrinkaasi xalaalaynaysaa in la ciqaabo oo la xabsiyo oo la tacsiiro si deynta lagu leeyahay oo iskaga bixiyo maadaama uu heli karo marka qofkii wax hadduu haysto maaha inuu meermeeriyo hadduu meermeeriyana wuxuu ku mudanaya in la ciqaabo متفق عليه معنى أتبع أي أحيiل أتبع معنheeda waa أحيiل hadيi la raaciyo معنa hadيi loo wareejiyo baaب كراهة عawدة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له wuxuu baabu yahay كراahiyada عawدة الإنسان إنسaaنka نoqonشhadiisa fii hibatin hiba uu ku noqdo hibadaasoo lam yusallimhaa uusan u sallimin uusan u gacan gelin ila almawhuubi lahu midkii loo hibeeyey wa fii hibatin iyo hibo ayadana karaahiyadeeda inuu ku noqdo hibo wahabaha uu u hibeeyey liwaladihi waladkiisa wa sallamahaa oo waladkiisa u gacan geliyey aw lam yusallimhaa ama yuusan u gacan gelin wa karaahiyati shiraa'ihi wuxuu kaloo baabu yahay karaahiyada in la iibsado shay-an shay inuu iibsado shay shaygaasoo tasadaqa bihi uu sadaqaystay inuu ka iibsado min aladii midka tasadaqa calayhi uu ku sadaqaystay aw akhrajahu ama uu ka bixiyo can zakaatin zako aw kafaaratin ama kafaaro iyo wanaxwihaa wixii la mida walaa ba'sa wax dhiba ma lahan bishiraa'ihi iibsashada uu iibsanayo min shaksin aakhara qof kale uu ka iibsanayo oo qad intuqila ilayhi xaggiisa loo wareejiyey inuu ka iibsado ayadoo wax dhibaataa ma laha sheekhu raximah llahu tacaala baabkan dhowr mas'alo uu geliyey dhowrka mas'alo u geliyana wuxuu ku tilmaamay inay makruuh tahay ilaa midda u dambaysa mooyaane midda koowaad waxa way inaad qof wax u hibayso wixii aad u hibaysayna adoon u sallimin inaad ka soo ceshato waa makruuh qofka markaa wax u hibaysa laba suuradooday leedahay inaad wixii ku wareejiso ou la wareego iyo inaadan ku wareejin laakiin aada u sheegtay inaad siiso masalan waxaad tidhi waxaan ku siiyey kitaab waa u magacaabado waxaad tidhi saxiix albukhaari baan ku siiyey gurigaygu yaallaa waa kuu keenaya waa hibaysay soo maa intaadan u geynin ka hor inaad tidhaahdo waa ka noqday waa suuradda sheikh uu leeyahay makruuh wa lam yusallimhaa ila almawhuubi lah kumuusan sallimin oo ma siin inuu kala noqdo asoon siinin waa laga fiican yahay macnaa dembaabi maayo laakiin waa laga fiican yahay haddii laakiin uu u gacan geliyo ou kitaabkii ku wareejiyo u yihahdo waa kanaa kitaabkii qaado markuu qaato kadib uu ku wareejiyana uu kusoo kala fireeyo u yihahdo kitaabkaygii baan rabaa oo saxiixulbukhaariga aan ku siiyo waa kaa ceshaday waa inaad dib igu soo celiso suuraddan labaad xaaraam waay makruuh keliya la dhihi maayo waa xaaraam ma bannaana midaan dambe laakiin midda mu-alifku sheegay waa makruuh waa laga fiican yahay macnaha waa sifo laga fiican yahay marba haddaad bixiso waxaa fiican ciddii aada siiday inaad gaarsiiso waa laga fiican yahay inaad tidhahdo waa ku siiyey haddana aad tidhahdo waa ka noqday mas'alada labaad waxa waay hibadan wuxuu siiyo waladow dhalay waladka uu dhalay ama ha u gacan geliyo ama yuusan u gacan gelinin maxaa yeele waladkaa dhasha dadka kale waa ka duwan yahay waladka aad dhashay waa min kasbig kasbigaaga buu ka mid yahay maalkaaga iyo hantidaadii buu ka mid yahay anta wa maaluka liabiika adigii maalkaagaba aabbaha baa kula yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam haddii marka waladkaaga aada u hibayso hibada waladka ma celin kartaa haddaad siiso iyo haddaadan siinin laakiin aada u hibayso waa isku mid inaad ka ceshato ayadana waa laga fiican yahay haddii maxduur sharciya jira waa gooni hibada aada bixisay haddaysan sharciga waafaqsanayn haddii inaad celisa markaas waa waajib oo waxaa u daliila qisadii nucmaan maca abiihi bashiir radia allahu canhuma nucmaan ibnu bashiir aabbihiis ayaa xoolo u hibay waxaana ku qasbay ama ku cadaadisay oo arrinkaa ku boorisay hooyadiis waxay tihi wiilkayga waa inaa wax siiso xoolou siiyey hooyadii intaa ugama harina waxay tidhi berriha laga yaabaa inaad ku soo laabatee waa inaad rasuulka markhaati u geliso qanci maayo bay tihi ilaa rasuulka aada markhaati ka dhigto oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ogaado in wiilkayga aada siisay xoolahaas aad ku magacaawday waa ka yeelay bashiir radia allahu can markuu nebiga u tago arrintii u sheegay nebiga calayhi salatu wasalaam waa ku inkiray wuxuu ku yidhahday ittaqu llah wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka baqo carruurtiina u cadaalad sameeya intuusan ku inkinin ka horna wuxuu weydiiyey carruurtaadoo dhan ma siisa buu yidhi intaa wiilkaan siisa ila nucmaan keliya ma dhalin carruur kalaa u joogta wuxuu yidhi carruurtaada siismadan ma ka wada sinta markaasuu yidhi maya keligiisaan siiye wuxuu yidhi ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadi ilaahay ka baqo carruurtiina u cadaalad sameeya riwaayada qaar waxaa ku jirta inuu yidhahdo nabi alay slat slaam falaa tushhidnii calaa jawr jawr iyo dulmi ha ii marqaato gashan buu yidhi anigu وفي bعض الرواaيaaت إdا laa أشhهd عalى jawr aniga jawr iyo dulmi ka marqaati kici maayo waa ku inkiray nabg aليه الsلaatu وsلاam bashiir marka wuxuu soo celiyey hadiyadii uu siiyey wiilkiisa nucmaan waa ka soo celiyey waalidka marka wuxuu xaq u leeyahay wuxuu waladkiisa u hibeeyey inuu ka soo celiyo ama ha u sallimo markii hore oo ha u gacan geliyo ama yuusan u sallimin laakiin soo celintaasi waa laga fiican yahay ilaa maxduur sharciga siismadii hadduu ku jiro sida bashiir siismadiisa oo kale marka in la soo celiyo waajib ay noqonaysaa taa waa masalada labaad masalada saddexaad waxaa way oo makruuha ayadana ah shay aada sadaqaysood bixisay inaad ka soo iibsato qofkii aad ku sadaqaysatay ayadana waa makruuh masalan kitaabka anaad bixisay riyaad saalixiin qof aad u hibaysay ama waa ku sadaqaysato waa siisay qofkii markaa siisay kadib ayaa kitaabka u baahatay riyaad saalixiin baa u baahatay ninkii aada siisaa waxaa tidhi waa kaa iibinaya kitaabku waan ku siiyey haddii ahaan ama sadaq ahaan baa ku siiyey laakiin lacag aan ku siinayaa kitaabka iga gado inaad ka gada tahay waa makruuh maxaa yeele waxaad u ekaanaysaa qof sadaqadiisa dib ugu noqonaya waxaa sadaqadaasi la mid ah sadaqadaasi mid tatawucay ahayd ee sadaqa waajiba haddaad bixiso zakadii maalan qof aad maal zaka ah siisay ama yani waxyaaba hantiyo zakaa baad siisay kadibna waxaad tihi dibaankaaga iibinaya waa makruuh ama wax kafaara ahaan aada u bixisay ayaad rabtaa dib inaad u iibsato ayadana waa la mid laakiin qofkan aada wax ku sadaqaysatay wixii aada ku sadaqaysatay hadduu sii iibiyo waxaa kuu bannaan cidduu ka iibiyo inaad ka soo iibsato labada masalena waa kala duwan yihin midda lagu diidan yahay waa makruuh la leeyaha waa maxay gacantii aada siisay inaad ka soo gadato waay laakiin gacantii hadday gacani ka dambaysay middaa kale waa ka gadan kartaa masalan kitaabkan riyaal saalixiin markaa qofkaan siiso qof kalou sii siiyey qofkii kalea beecinaya ma ka iibsan kartaa waa ka iibsan kartaa waa miduu leeyahay sheiku wax dhiba ma laha walaa ba'sa bishiraa'ihi min shaksin aakhara qad intuqila ilayhi xaggiisa loo naqliyey oo loo geeyey ama qad intaqala ilayhi yani sadaqadii baa intiqaalaysa ilayhi xaggiisa u intiqaasha can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaala wuxuu yihi alladii yacuudu midka ku noqonaya fii hibatihi hibadiisa ku laabanaya kalkalbi waa eygoo kale oo yarjicu ku noqonaya fii qay'ihi matagiisa qofka inta wax hibeeya cid uu wax hibeeyey markuu wixii siiyey kadib ka soo ceshta wuxuu la mid yahay ey matagaya matagiisa ku noqday waa ey marka hore usan fiicnayn sifada lagugu sifay haddana eygii waxaa intaasii dheer waa matagay markaasoo matagiisa ku noqday adiga marka waxaad la mid tahay qof yani waxaad la mid tahay ey matagay oo haddana matagiisa dib u cunaya waa suurad aada u xun waay wuxuu nebigu saa ugu fool xumaynaya calayhi isalaatu wasalaam arrintaasi waa inay xaaraam tahay waana goorma waa hibadu hadday u gacan gasho ciddii aada u hibaynaysa hadday gaarto wa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin mahalu ladii yarjicu wasfiga ama tusaalaha midka ku noqonaya fii sadaqatihi sadaqadiisa ka mahali lkalbi waa eygoo kale yaqiu aygu waa matagayaa uma yacuudu kadibna wuxuu ku noqonayaa fii qay'ihi matagiisa faya'kuluhu markaasoo matagiisa cunaya eyga inta matago ayuu matagiisa dib u cunaa qofka marka inta wax sadaqaysta dib ugu noqonaya ama inta wax hibeeya dib ugu noqonaya eygaasi buu la mid yahay wa fii riwaayati alcaa'idu fii hibatihi midka hibadiisa ku noqonaya kaalcaa'idi fii qay'ih wuxuu la mid yahay mid matagiisa ku noqonaya وعن بن عمر رضي الله وعن, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحوي حملت على فرس في سبيل الله أي تصدقت على فرس في سبيل الله حملت بمعنى وتصدقت فرس ما وحن كصدق يستبيل في سبيل الله نمبان سيي فأضاعه فرس وحا ضيعي الذي كان عنده مثل أكتيس أو أها أو أنسيي فرس كيبو ضيعي فأردت waxaan damcay an أشhtarيahu inaan faraskii soo iibsado oo ninkii aan siiyey aan ka soo gato وadanantu waxaan u maleeyay أnnahu yabiicuhu inuu faraska iibinayo biruksin rakiis inuu ku iibinayo fasaأltu النabiya slى الlaه عalيه وasلم nabiga عalaيه الsalaaةu wasalaam ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yihi laa تشhtarih ha gadanin faraskaas ha soo iibsan walaa tacud fii صadaqatika sadaqadaadana ha ku noqon wain أcطaakahu bdirhmi hal dirhan baa ha kaa siiya hadduu doono dib ha ugu noqon fa ina alcaa'ida fii sadaqatihi maxaa yeelay midka sadaqadiisa ku noqonaya kaalcaa'idi fii qay'i wuxuu la mid yahay midka matagiisa ku noqonaya cumar ibnu khadaab radia allahu canh faraska ma ahayn faras agtiisa ku sahlan maahayn farasuu jeclaa buu ah laakiin wuxuu is yidhi ajar fara badan ka hel oo ninkan ku jihaadaya fii sabiili اllaahi caza wajal ugu kaalmey faraskana ha u isticmaalo lilgazwi fii sabiili اllah niyadaasuu ku bixiyey ee faras agtiisa inuu bixiyo ay ka sahlantaa maahayn faraska agtiisa qaaliga ka ahaa ee ku qiimaha badnaa oo u huray inuu ku bixiyo fii sabiili اllaah oo wuxuu arkay midkuu siiyey siduu rabay aan u noqon oo faraskii dayacay cumar waa ka xumaaday radia allahu canhu wuxuuna maqlay inuu iibinaayo marka wuxuu is yidhi ninkan waa xaraasha ayaa faraski faraskii qiimaha badnaa ninkan faraska agtiisa qiimo kama leh waxaana laga yaabaa inuu qiimo raqiisa ku iibiyo faraskuna faras muhiima ayuu agtaada ka ahaa faraskaagii soo gado oo ninkaan lacagtuu raba sii laakiin intuusan ku dhaqaaqin ka hor nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waana sida looga baahan yaha qof walbo mas'ale ka ishkaal gasho ama mas'alo u baahan ma ahan inuu ahlulcilmiga weydiiyo markuu sameeyo kadib taasi waa qalad mar haddaad samaysa haddi maxaaba ka weydiinaysaa su-aashu waa goorma waa qabla alficli waalcamal intaadan camal iyo ficil samaynin ka hor waa inaad mas'alada weydiiso maxaa yeele hadday xaaraam noqotona waa inaad ka joogsato haddii markaa sharcigu kuu bannaynaayona waad la imaanaysa arrintii markuu nebigu u sheegay waa ka celiyey calayhi salaatu wasalaam ha ka iibsan buy hal dirham xataa hadduu kaa siinayo macnaha rakiisaa lagu iibinayaa iska dhaafi hadduu hal dirham xataa iibinaayo haka gadan maxaa yeele waxaad u ekaanaysaa nin sadaqadiisa ku noqday ninka sadaqadiisa ku noqdayna muxuu la mid yahay kalcaa'idi fii qay'i mid matagiisa ku noqonaya ayuu la mid yahay marka ha ha isku shabihin dadka ku noqonaya sadaqaadkooda waana sababta loo diiday qofkii aad wax ku sadaqaysato inaad wax ka iibsato waxaad shabahaysaa aad u ekaanaysaa qof sadaqadii soo ceshanaya aada ba iibsati laakiin haddana suuraddu waxay u muuqataa inaad sadaqadii soo celiso qowluhu xamaltu calىa farasin fii sabiili الlah macnaahu tasadaqtu bihi calىa bacdi اlmujaahidiina mujaahidiinta qaar aan ku sadaqaystay saasuu ka wadaa buy baabu ta'kiidi taxriimi maali اlyatiim wuxuu baabu yahay adkaynta xurmada hantida agoonta hantida agoonta xurmadeeda in la adkeeyo ayuu baabu yahay xaaraam keliya ma ah laakiin taxriimkiisu waa adag yahay qaala allahu tacaala ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslawna saciira kuba cunaaya hantida agoonta dulman si dulmiya u cunaya waxay cunayaan fii buطuunihim caloolahooda dhexdeed naaran naaray ku ridayaan markuu hanti agoon afkiisa geliyo dhimbil daba qof afgashta uu la mid yahay calooshiisa wuxuu ku gurayo waa naar maxaa naar loogu magacaabay liannahaa muusilatun ila annaar naaray ku gaarsiinaysaa wa sayaslowna waxayna geli doonaan buu yidhi alla saciiran saciiro ayay geli doonaan naar wax gubta oo wax baabi'isa ayay geli doonaan waa waciid daran wa walidaalika min asabci almuubiqaat waxaa ka mid ah aklu amwaali اlyataama agoonta hantidooda in la cuno toddobada wax halaagta ayay ka mid tahay baaطil in lagu cuno way sida aayadda qur-aankaa ku jirtaba in aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqrabuu maala اlyatiimi ha u dhowaanina hantida agoonta ilaa biاlatii hiya axsan ilaa midda wanaagga badan mooyaane ay ilaa biاlkhasla alatii hiya axsan ilaa khaslada aadka u wanaagsan mooyaane macnaa inaad ugu shaqaynaysaan hantidooda inaad u wanaajinaysaan iyo wixii la mid a وqaala tacaalى alla wuxuu yidhi وayasأaluunaka waxay ku weydiinayaan can اlyataama agoonta ayay wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa iصlaaxu lahum in ayaga wax loo hagaajiye ayaa khayrun khayr badan wain tukhaaliطuuhum haddaad dheehdaan ood dhex gashaan faإkhwaanukum waa walaalihim haddaad wax ku darsataan waa walaalihim waxay culamada ku suuradeeyeen ama tusaalooyinkeeda ka mid ah qofkaani maala waa waliyu amwaali اlyataama waa qofkii tawalinaayay hantida agoonta asaa maamulaya waa lana la nool yahay oo waa la degan yahay inuu marka wax ku darsado oo asoo hantidiisa isticmaalaya asitiisa iyo tooda uu isku daro dabkana ay wada shitaan ay meel wax ku wada cunaan waa u bannaantaha waa u bannaan taha wain tukhaaliطuuhum faikhwaanukum laakiin allah muxuu raaciyey wallaahu yaclamu اlmufsida min almuslix meeshaan tahdiidaa ku jira ilaahay waa og yahay midka wax fasahaadinaya waa ka yaqaanaa midka wax hagaajinaya taa macnaheedu waxa waay markaad ku darayso haddii ay kaa tahay wax yar aan ku dhibciyo si haaan maalka aqoonta aan u cuno ilaahay waa ku ogyahay fasaadkaada waa ogyahay hadday laakiin wax hagaajin kaa tahay oo dadkaasi aqoontaa hantidooda iyo maalkooda aada u hagaajinayso ayadana ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala macnaheedu waxa waa mar walba islaaxa iyo hagaajinta maalka agoonta ha laga shaqeeyo qofkii marka hanti agooneed maamula culays badan waa haystaa waana inuu wax badan taxadaro in badan waa inuu iska ilaaliyo intii hanti agooneed soo raaci lahaydna tiisa agoonta ha raaco haddii xataa aad ka shakiso waraca wuxuu ku jiraa waxaa adiga leedahay inaad agoonta siiso laakiin aysan ku soo raacin waxay agooni leeyihiin maxaa yeele hantida agoontu khatar waay calooshaada haddaad ku rido adoo dulmi ula jeeda ama si dulmiya hantidooda aada u cunto innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran waa waciid daran waay wasayaslawna saciira وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi اجتنبوا السبع الموبقاaت تodobada waxalaagta ka dheeraado ka fogaada qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula الlahi wmaa huna waa maxay toddobadaas qaala wuxuu yidhi ashirku biاllah waa ilaaho kayrkii lala wadaajiyo waa acdamu denbin cusiya allahu bih waa dembiga ugu weynaa ilaahay lagu caasiyo subxaana wa tacaala wasixru midka labaadna waa sixirka waqatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo in la dilo naftii ilaahay xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi ilaa xaq in lagu dilaayo mooyaane sida qisaas iyo wixii la mid a wa aklu ribaa iyo ribada cunideeda ayadana waa min almuubiqaat wa aklu maali اlyatiimi iyo hantida agoontoo la cuno watawallii yowma zaxfi iyo maalinka laysku zaxfinayo ciidamadu isku dhowaanayaan oo isku gurguuranayaan in la dhabar jeediyo la cararo ayadana waa min almuubiqaat waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaali أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم marka waa muubiqa waa halaagaysaa qofka وaqadfu الmuxصanaati الmuؤminaati الغaafilaat iyo in la qadfiyo almuxصanaat gabdhaha muxsanaadka ah gabdhaha xorta ah ee dhowrsoon almuؤminaati ee muؤminaadka ah alghaafilaati ee haddana moog maxay khaafilaad ka yihiin can الzinaa maba ku fakirinba waxa lagu tuuraayo weligoodba maskaxdooda kuma soo dhicin marka gabarh sidaa beri u ah oo mu'minada oo cafiifada oo khaafilad ah oo waxaad ku sheegaysidba aanan marna maskaxdeeda kusoo dhicin inaad zina iyo wax la mida aad ku tuurto waa halaago way ku halaagaysaa waa min asabci اlmuubiqaat toddobada lagu halaagsama ayay ka mid tahay arrintaas waa dembi aad iyo aada u weyn almuxsanaat lafdu lixsaan fi lqur'aan macaani badan uu kusoo arooray dhowr macno ayuu kusoo arooray fi lqur'aan kelimadda alixsaan alixsaan bimacnaa waa saab ma aha ixsaankii samafalka ahaa ma macaanidaasi waxaa ka mid ah dawaat اlaswaaj yacni kuwa nimanka u saaxiibka ah wاlmuxsanaatu min الnisaa إlaa maa malakat aymaanukum wاlmuxsanaatu maxaa loola jeedaa wاlmuxsanaat bimacnaa waa dawaat اlaswaaj waa dumarka u saaxiibkaa nimanka waa dumarka la qabo wa waa macnaha koowaad macnaha labaad waxaa loola jeedaa bimacna اxura muxsana oo bimacna اxura waa gabar xorow waman lam yastaطic minkum طawla أن ينkح المحصناaت المؤمiناaت أن ينkح المحصناaت بمعنىa الحرائر يعني qofkaanan awoodin xagga dhaqaalaha iyo hantida أن ينkixa inuu guursado المحصناaتi ay الحرائر gabdhaha xorta inuu guursado qofkaan awoodin waxaa kaloo ka mid ah والمحصناaت من الذينa أوتوا الكتاaب والمحصناaت بمعنaa waa الحrائر waa dumarka xorta ah ee ka mida kuwa kitaabka la siiyey waa ahlulkitaabkii macnaha saddexaad waxa waay almuxsنة oo bmaعna اaفiifa alcaفiifa waa mid dhowrsan oo ka dhowrsan can الzinا waxaa ka mida qowl الlahi عaزa وaجل فاnkixuuهuna بإdن أhلihina وآaتوuهuna أجuurahuna بالمaعروف محصنات غير مسافحات محصنات بمعنى حاليهن كبع عفيفاdow oo aan صaaxiibo lahayn يعني nimanay la صaaxiib yihiin ma jiraan صaaxiibada waxaa laga wadaa hadda waa midda ciyaal suuqnimada waa zinada iyo faaxishada kuwa ku صaaxiibka haddaysan xaaskiisa ahayna sabab kale ku saaxiibi karaan maba jirto iyo muxsin muxsiniina hayra musaafixiinna waa la mid bimacnaa waa ragga dhowrsan oo ayagana aan saaxiibada lahayn yacni zinada iyo faaxishada aan la imaanin calaa kullin macnaha saddexaad waa bimacna alcafiifa almuxsana waa alcafiifa waana midda hadda xadiidka ku jirta waay wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat midda afaraad waa almuslima المحصنة بمعنى مسلمة إحساanka oo بمعنى الإسلام waxaa ka mid a فإdا أحsنa فإن أتynaa بفاaحشhaة فعaليهنa نصف mا على المحصناaت فإdا أحsنa laba مaعنaa lagu fasiray waa hadday guursadaan waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray إdaa أسلمna hadday iسلاamaanna waa lagu fasiray marka فإdaa أحsنa فإdaa أسلمna waa lagu maعneey waa بمعنى الإسلام waa meeqo macno afar macno w afartaa macno ayay alixsaan ku timaadaa fi lqur'aani اlkariim muttafaqu calayhi almuubiqaat almuhlikaat sheikhu wuxuu noo fasirayaa almuubiqaat almuubiqaat macnaheedu waa maxay macnaheedu waa almuhlikaat waa kuwa wax halaaga oo qofku uu ku halaagsamayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin